iyadoo ay socdaan dadaallo lagu doonayo in gargaar lagu gaadhsiiyo malaayiin qof oo ku nool gobolka Tigray ayay dowladda federaalka Itoobiya waxay sheegtay in darawallada kaxeeya gaadiidka gargaarku ay sifo aan sharci ahayn waxyaabo la mamnuucay ay ku geliyaan gobolkaasi xaliima cutmaani ayaa warkan ka diyaarisay waxaana inoo soo jeedinaya maxamed bashiir cabdiraxmaan booqasho uu afartii bishan juun ku tegay gobolka waqooyi galbeed ee canfarta ayuu ra-iisul wasaare ku-xigeenka etoobiya demeke makanan waxa uu sheegay in baabuurtan ay sideen qalab kaasi oo lagu wareejinayo jabhadda xoraynta shacabka tigray ee t b l f guddoomiyaha hay-adda maaraynta khataraha musiibooyinka etoobiya mitiku kasa kutele ayaa v o a u sheegay in sida uu hadalka u dhigay ay darawallada gaadiidka xamuulka ahi qaadaan ayna oggolaadaan in sahay sida shidaal dheeri ah oo ku jira fuustooyin taleefannada satellaytka ah iyo agab kale v o a ayaa la xidhiirtay xafiiska isku xidhka howlaha bini'aadantinimada ee qaramada midoobay waana ay ka gaabsadeen inay ka hadlaan eedayntan ka timid dowladda etoobiya dowladda ayaa dhowaan ku dhawaaqday xabajoojin si loo oggolaado in gargaarka bini'aadamnimo uu gobolka tigray gaaro markiisii u horreysay tan iyo bartamihii bishii disembar ee sanadkii tegay ee labada kun iyo koob iyo labaatankii hay-adaha gargaarka ayaa horay walaac uga muujiyey in iyadoo dowladdu ay shidaal u fasaxday howlaha bini'aadamnimo ee la gaarsiinayo tigray haddana in tiradaasi aysan ku filnayn kaydka shidaalkuna uu yahay mid aad u hooseeya komishanar mitiko ayaa sheegay in iyadoo laga duulayo eedahan xadgudubyada ah in dowladdu ay qaadi doonto tallaabooyin cusub oo looga hortegayo in badeecooyin aan fasax loo haysan la geeyo tigray marka ay shuraakadu galaan heshiiska kandaraaska waa inay ku daraan qodobo dhiiri ah si looga fogaado in la sameeyo khalad ka yimaada gaadiidka xamuulka sidaas darteed milkiilayaasha gaadiidka ganacsiga ayaa qaadan doona mas-uuliyadda marka labaad sida sharcigu uu qabo dowladdu waxa ay tallaabo ka qaadi doontaa darawallada ayuu yidhi hay-adaha gargaarka ayaa doonaya in dowladdu ay u oggolaato in shidaal badan ay geeyaan waqooyiga dalkaasi taasi oo u sahlaysa in ay qaybiyaan sahay dheeri ah oo bini'aadantinimo oo ay ka mid yihiin caanaha nafaqada iyo dawada leh ee badbaadada loo siiyo dadka iyo raashin kuwaasi oo la gaarsiinayo ilaa laba boqol iyo afartan xarumo caafimaad oo ku yaala gobolka canfarta waagaag dhegaystayaal warbixintaasina waxaa gobolkaasi tigray ka diyaarisay weriyaha v o a xaliima cuhmaani waxaana inoo soo jeedinayay maxamed bashiir cabdiraxmaan